iyadoo dhowaan xarunto dhexe shaybaarka galmudug laku hirgeliy magaalada dhuuso mareeba caasimada galmudug iyo weliba ku waramaya qaabka uusan shaqeey doonaa xarunta shaybaarka dhexe ee galmuduga madaga shaybaarka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada galmuduga doctor adnaan maxamed cali soona sheegay inti laku maarama doonaa baaritaanadii la diro jiray meelo ku baxsan deegaanada maamulka galmuduga muhiimada ay u leedahay furitaanka xarunta dhexe ee dowlad goboleedka ee galmudug shaybaarka inaan ka maarano dheecanadii laga qaadan jiray dowlad goboleedka galmudug oo loo safrin jiray meel ka baxsan galmudug in lagu baaro shaybaarka dhexe ee dowlad goboleedka galmudug baahi weyn ayaa loo qabay inaan ka maarano dheecanadii laga qaadan jiray dowlad goboleedka galmudug cudurada ka dilaaca sida jadeecada covid nteen daacuunka loona qaado magaalooyin fog sida garowe muqdisho iyo nairobi hadduu alla idmo maanta wixii ka dambeeya dhammaan cudurada dilaaca waxaa lagu baari doonaa shaybaarka dhexe ee galmudug waxaana ka maarmi doonaa qarashaadkii badnaa ee ku bixi jiray qaadida dheecaanada loo safriyo muqdisho oo asbuucii wax ka badan jawaabtoodu la heli jiray xaruntan lagu baari doono waxaa kamid ah cudurada faafaa sida jadeecada covid nteen daacuunka iyo dangi fever qaar ku mid ay shaqaalaha shaybaarka dhexe galmudug iyo weliba yoona hadalina aragtidooki eeden sidiiyo qorsheeyahayaan in bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi yoonka adeegaan iyo muhiimad yeelataa in shaybaarkan u sahdaa laku hirgeliyaa deegaanada maamulkaasiya aniga magaci waxaa layidhaha maxamed bashaar cabdi cabdulaahi waxaan kamid ah shaqaalaha loosoo tarangelinay loosoo tababaray shaybaarka shaybaarkan waxaa la rabaa inuu u shaqeeyo aas shaqada maaragtay loogu talagalay oo ah aas state inuu u shaqeeyo shaqo furan saacad walba iyo xilli kastoo loo baahdo maaragtay la heli karo ayaa insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rabnaa dadka inaan u adeegno runtii waxaan aaminsana wax badan oo ku bedeli karaa waxaa la samey jiray hadda meesha baarkan waxyaaba loogu talagalay in lagu baaro si waxaa la samey jiray in maaragta degmooyinka iyo laga soo qaado sambalada la geeyo caasimada xamar waana dareemi kartaa in laga qaado galmudug ilaa xamar lasii wado sambalada culeyska ay qaado karto iyo caqabadaha maaragtay ay leedahay runtii aadaa u dareemi kartaa marka waxaan rajeegaynaa haddii ilaahay yiraahdo in looga gudbi doono oo si hufan oo islamarkaana qofka jawaabtiisa uu helo isagoo deegaankiisa jooga bismillaah magaceyga waa maaryan cumar abshir waxaa joogaa galmudug public health laboratory waxaana technicianka ka shaqeeya mid kamid ah qaabka loo xarunta inay u shaqeyso waxaa waaye in fasilitayaal qaar oo laboratoryga oo yaali jirin galmudug hadda lagu soo kordhiyey shaqadaasna inaa qabtaan shaqaalaha baahi weynaa loo qabay waxayna ka bedeli kartaa waxyaabo qaar oo loo diri jira xamar in hadda inta lagu baaro dadkii waqti asbuuc wax inay ku qaadan jirtay haddana inta ka heli karaan waxyaabo badanaa looga baahan yahay dadka inay horta shaqadoodii ay qabsadaan weji furan dadka kusoo dhaweeyaan bulshadana ay si wacan ugu adeega